maamulka degmada Buraan gobolka Highland ee dowlad goboleedka Puntland oo kaashanaya bulshada degmada ayaa bilaabay ololo lagu furayo wadooyinka xiran ee degmadaasi ololaha lagu furayo wadooyinka ee degmada ayaa waxaa lagu nadiifinayay dhagaxaanta wadooyinka yaala iyo qashinka maadaama ay dhibaato badan ku qabeen gaadiidleyda gudoomiyaha degmada buraan mudane ismaaciil cabdi maxamuud ayaa ka waramaya ololahan wadooyinka lagu furaya ay bilaabeen maanta iyo maalin kale oo maalmihi shaqada ah waxaana joognaa degmada buraan waxaa ka socota shaqo meeqa caqabatay w s iyadoo ay fulinayso hayada b h a shacabka ugu weyn laakiin oo degmada buraan ayaa waxay ku tashadeen in ay degaankooda ka shaqaystaan waxayna ballan ku qaadeen wax kastoo degmada horumar ku gaarayso inay kaga dhabeeyaan si isku tashi ah oo midaysan cid kastoo marka mantaqada u dhalatay ama deegaanka ah waxaan u sheegaynaa shaqada socotaa bari kama qodna qof kasta waxa uu ka geysan karo waa looga jeedaa waana looga baahan yahay wadooyinka xirnaa ee la fura ayaa waxaa dhibaatooyin badan ku qabay gaadiileyda degmada buraan iyo magaalada boosaaso isaga kala goosho taasi oo meesha ka saari doonto dhibaatooyinkii lagu qabay wadooyinkan